aarun qawiyatun dab xoog lihi wixii uu galay dabkaasi marka marna xoog buu u tacsiirinaya marna si daciifu u tacsiirinaya waa kala duuma rootigoo kale ninka dubahaya marna waa ka gubanahaya marna waxoogaa ceerin baa gelahaya marna wuxuu noqonaya sidii la xalwadoo kale sidaasoo kale noqonaya shaygaa dabku uu galay kalkhubsi washiwaai waxyaalihii la shiilay wey id laa yumkinu suuragal maaha dabdu daalika in la koobo bisifati sifa lagu koobo dabkaasaa marna xoog u saamaynaya marna tabardaran u saamaynaya walaa yajuusu ma banaana baycu lmuslami fiihi muslami fiihiga in la gado qabla qabdi muslimi fiihigu waxa wey raashinka dib laga keeni doono ninkaan inuu sii gataa uma suuragala maxaa gacantiisaba wala ma soo dogo walal istibdaalu canhu inuu wax kale ku bedasho iraa raashinkii ay keenayso geleydaa beriisii ugu bed markii la kala qabdoodo kabacdi qofba suu raba hau tasaruf waidaa axdarahu hadduu soo xaadiriyo mitla maa sharada siduu shardiyey oo kale asagoo la mid a ow ajwadda ka sii wanaagsan wajaba qabuulhu inuu aqbalaa waajib waxyaalihii awal lagu shardiyey tilmaantii sideediibuu ku keenay ama si kasii fiican tilmaantii wax kasii fiican buu keenay waa inuu ka qaataa waajib bay ku tahay ma canaadi karo ma oran karo shaygaan qaadana shuruuddii iyo tilmaantii iyo wixii lagu heshiiyey waa ku yimid hadduu kasii wanaagsan yahay asagoo aan shuruud loo dhigin kasii wanaagsan keenayna laguma diidi karo laakiin hadduu ka liito ayaa loo diidi kara waa laga diidi kara waxaa leeyahay shuruuddii waxbaa ka dhimanay shay shuruuddii oo dhan dhammaystiran tahay nookee meeshaas marka salamka waxa wax lagu gadanaya cayn la arkay maahan sifo wey wax lagu gadanaya sifadaas waa in waxaan lagu kala habaabin laga dhig hadday soo baxdo wax wax lagu kala gatay wax sifaadkii dhiman yihiin hadhowtida laisqabto beec oo beec socday ma salamka waxaa isaguna shabaha waxa layaha qardi oo isagana badeeco gadaa laga keenahayuu leeyahay ama wax gadaa laga keenahayuu leeyahay wax hore loo qaadana marka qardigaasuu ka hadlay waa amaahda waxaa la yidhaha shay lagu amaahiyey amaahdaasina waxa weeye amaah nooceedii oo kale la keenayo wey shaygii lagu siiyoo kale ayaa keenaysa miday oran jireen weelkeedaa lagu miisaa meeshaas qardiga marka isagana arkaantu waxay noqonaysaa muqrid waa nin wax amaahiyey kelimada qardigu asalka waxay ahay qadci ninkaan xoolihiisii qaar ka midu ninu goyna muqrid muqtarib ta'da midka lagu daraa waa ninka wax qaadanayo shayga ka faa'iidaysana muqtarib iyo shayga maqruudkaa horlays amaahinahayo iyo siiqada intaasuu noqon alqardu manduubun ilayhi mid laysku sunneeyey wey manduub wey isagu waajib maaha ixsaan qof loo falahayo biiijaabin wa qabuul marka manduub haddii la yidhi waxa weeye binisbati lilmuqrid ninka wax bixinahayuu sunno u yahay amaa muqtarid isaga inuu qaatay inuu iska dhaafooba waa jaa'is baahidiisay ku xihanta laakiin muqrid ninka ixsaanka falahayo weeyo ninkaas asaga waxa weye sunna ajir buu hela ixsaan buu samey biiijaabin wa qabuulin iijaab iyo qabuul buu ku ansaxaya milu aqradtuka waa ku amaahiyey aslaftuka waa kuu hormariyey oo qardigana salaf waa la yidhaahdaa salamkana waa la yidhahdaa haye shayga lays amaahinahayo shuruuddiisu muxuu yihi wuxuu yidhi wayajuusu qardu kulli maa yajuusu fiihi salam wixii salam ku bannaan yahoo dhan in lays amaahiyo ayaa bannaan shay la tilmaami karo wamaa laafala wixii aan salam ku bannaanayna laysma amaahin karo oo meeshaas marka waxaa laga caranahaya shay baa lagu amaahiyey hadhowtidii shayga kaloo a keenaysaa in tilmaamihiisa laysku khilaafo saatanoo kale kii ma aha in wax laysku khilaafo saasaa la diiday waxaa laga reebaa kulleyba waxyaalaha laga reebi jiray ka mid ahaa haddii waxa lays amaahinahaya ay yihiin addoon oo ninka muqtaridkaa xalaal u ah inuu guursado lama amaahin karo sababta meeshaas ku jirtaana waxay tahay cuquudda waxay u kala qaybsamaysaa saddex qaybood caqdi waxaa la yidhaha laazimu darafayn labada dhinacba laazim buu ka yaho nin ka bixi karaa ma jiro caqdina waxaa la yidhahdaa jaa-izu darafayn labada nin ninkii rabaa ka bixi kara caqdina waxaa la yidhaha jaa-iz min daraf wa laazim min daraf dhinacna laazim buu ka yaho nin hebel waa ka bixi karaa hebelna kama bixi karo qardigaani marka wuxuu ka mid yahay waxaa la yidhaha waa jaa-izu darafayn kana waa iska celin karaa kana waa ka ceshan karaa meeshaas marka haddii qofkan oo nool ay tahay addoontan inuu ninkaani qaato kan kale ka soo ceshado oo waxaa weeye meeshaas waxbaa ku ba'a waxbaa ku ba'ayo meeshaas marka iyadu kuma jirto qaacidadaas kuma jirtaa le walaa yajuusu fiihi shardu lajali ajal in loo qabto kuma bannaano mudda hebel walaa shardun shardina kuma bannaana marka ajalka la diidahayo waxa weeye ajalkan la diidahayaa waxaa waa ajalka loo shardinahayo ninka wax amaahinahaya inuu ka faa'iidaysto midkii ninka wax la amaahinahayo oo faqiirkaa shayga u baahani uu ka faa'iidaysanahayo shardigaasi dhib maleh laakiin ajalka uu ka faa'iidaysanahayo ninka muqridka maalan waktiga waxa weye wakti la isbooba markaasuu yidhi waxaan waa ku amaahiyey amaahda uu amaahiyey wuxuu rabaa uu amaahinahayaa inuu u badbaadiyo ay u fakarto marka shuruudda uu ka faa'iidaysanahayo shardigaas wey wax la ysku haysta marka maalan haddii ajalkaas shardigiisu shardigu shardi ninkaasi ka faa'iidaysanahayo uu yahay shardigaas wey waxaa la diidahay walaa shardun jara manfacatan shardigii manfaco soo jiidahay waxa wax ku jiidanaya ninka wax amaahinaya wax ku jiidana ka raddi lajwadi shay ka wanaagsan inaa soo celis shaygan waa ku siiye waa ku amaahiye laakiin wax ka fiican waa inaa soo celisa ow calaa an tabicanii cabdaka addoonkaaga adiguna waa inaa iga gadaa bikada fa inahu riban ribo wey ribal qardi baa la yidhaahdaayo kullu qardin jara nafcan fa huwa riban waa ribo waxaa la rabaa ninka muqtaridka inuu wax ka faa'idaysanayo muqridku inuu wax ka faa'iidaysta lama rabo fain radda calayhi hadduu u soo celiyo almuqtaridu kii wax amaahsaday ajwadda mid ka wanaagsan min kayri shardin shardi la-aan jaaza waa bannaanya awal waxaa la yidhi shaygaanoo kale ii keen hadhowtii shaygii shay ka fiican buusi wax shuruudihina ma jiro waa fiicanta waa aburaafic markii nebiga sal alla alay slam inuu wax ka amaahsaday rati ka amaahsaday uu yidhi da'diisii oo kale waa la soo waayey rasuul allah markuu yidhi haloo gudo markaasuu wuxuu yidhi maya mid ka wanaagsan iska siiye faina axsanakum faina khiyaarakum axsanakum qadaan ninka idinkugu gudidda wanaagsan weeye marka ninkii wixii la amaahiyey wax ka fiican bixiya kaas asagu xisaan buu fala laakiin marka hore in lagu shardiyaa la diida fain radda calayhi almuqtaridu ajwadda mid ka wanaagsan hadduu u soo celiyo min kayri shardin ayadoo aan shardi lala gelin jaaza waa bannaanya wayajuuzu shardu rahni waadamaani rahan ii dhig shayga aan ku amaahiyay in la yidhaha waa bannaanta damaan inuu hebel damaano yidhaa haddii shayga keeni waayo anaa hadhowteeda bixina kaasina waa bannaan waa ku amaahiye shayga laakiin waa inuu hebel ii damaanaa marka hebelkii ale anaa damaan kuwaas waa lagu shardin karaa wafiiqa weeye oo wax lagu kalsami lagu helaayo wax oo nafci kale lagu jiidanaya maahana deyntii baa lagu xafidaa wayajibu raddu lmili shaygii oo kale inuu soo celiyaa waajiba shaygii oo kale inuu soo celiya waajibku weeye awalba waxaa lagula heshiye shaygaanoo kale inuu keeno wain akhada canhu ciwadan hadduu ka qaatana jaaza waa iska bannaanta shaygii uu soo celin laha haduu yidhaha maya neef xoolaahu ahaaye maya waa iigu bedel raashin waa socon kartaa wain aqradahu hadduu amaahiyo uma laqiyahu uu kula kulmo bibeladin aakhara beled kale magaaladaana wax lagu amaahsaday shaygii waa shay culusoo la rabo in la keeno kharash lagu soo bixiyo magaaladan uga amahsaday marka magaalo kaleu kula kulmo yidhi magaaladii kale isii wuxuu yidhi wain aqradahu hadduu amaahiyo beled buu ku amaahiye uma laqiyahu bibeledin aakhara beled kalu kula kulmi magaalo kale ku kulmi fadaalabahu waa ka dalbay lazimahu dafcu hadda inuu dhibaa laazim ku ah hadda waa inuu siiya in kaana dahaban aw fidatan ow naxwahuma waa waxaan bixintoodu kharash ba gelinayn kharash ma gelinayso marka waa inuu hadda siiya hadduuba haddaba hayo hadda hasiyo maxaa yeelay shay qaaditaankiisa kharash ku jiro maaha wain kaana lixamlihi qaadidiisa mu'natun kharash hadduu ku jiro alaab weynoo qaadid rabta naxwu xindatin wa shaciirin falaa may magaaladii awal wax lagu kala amaahsaday haddii la joogo shaygayga hadda si uu yidhaahdo inuu siiyaa laga laakiin magaalo kale hadday tahay waxaas laga yaaba alaabtu siin lahaa magaalo hebel inay taallo meeshaan in loo soo qaadana kharash bay u baahan tahay kharashkuba inuu alaabta ka bataa suuragala marka markaas alaabtaydii si laguma qasbi karo bal talzamahu lqiimata qiimaha ku laazimaysa waxaa la imisay qiimaheedu intaas intii hoo qiimihii baa la siina hadda mas'alada meesha laga hadlaayaana waxa weeye ninkan oo wax la warsanahaya waktiga wax la warsanahaya waxbuu haya hadday lacag tahayna lacagtuu bixin kara hadday qiimo tahayna qiimuhu bixin kara marka haddii magaalo kale iskugu yimaadaan oo uu yidhaahdo shaygii isii hadduu lacag yahay waa siina hadduu yahay shay soo xamaal u baahanna waxaa le in lasoo xamaala suuragal maana qiimihiisiis saasaa lagu kala tegay baab raxmi hadda laba baaboo waxaan soo marnay wax la kala deensana deyntuna haddii wax la kala deensado inay soo laaban doonto inay soo laaban doonin waxbaa meeshaas wax la yaqaana maaha dadkana in badanba waxaa suuragala inaysan wax ka soo laaban oo sidii ay mahmaaha waxay odhan jireen alakdu salajaan walqadaau layaan qaadashada hore waa hamhamsiyo gebgeb baa loo qaadanahayaa gudidda dambana waa meermeeris ii soo laabo iyo saas waa iska dhib badanta marka waxaa loo baahanaya rahan ayaa marmarka qaarkood loo baahanaya shay aan waxayga u haysto isi rahan marka wuxuu yidhi baabu raxn rahnigaas wuxuu yidhi huwa luqatan athubuutu walxabsu sugnaanna waa la yidhaahdaa xaala raahina haddii la waa xaalada hadda sugana lagu jiro xabsina waa la yidhaahdaayo fulaanun marhuunun bidayn dayntiisii wuu xabsiy marka xabsi iyo hubuut luqada waa la yidhahda sharcan wuxuu yidhi jaclu caynin maaliyatin cayn maaliya waa in laga dhigaa waiiqatan wax lagu kalsan yahay bidaynin dayn waa in waiiqa looga dhigaa yustawfaa minhaa laga oofsado cinda tacduri wafaaih markii hadhowtidii in la bixiyaa cudurtooda dayntii cayn laga oofsado waa in waiiqa looga dhiga sidaasuu marka ka dhigay tacriifkii jaclu caynin maaliya shayga raanta loo dhigaa waa cayn oo maal ah ey iyo wax noocaas oo kale ma noqon karto iyo shay aan maal aan ahayn waxa shaygaan loo dhigayna waa inuu dayn yahay dayntaasna waxaa la rabaa hadhowtadii markii la waayo dayntii in lagu oofso meeshaas marka ayaduna waxay u baahan tahay arkaanteeda in la sheego qur-aankii waa tilmaamay farihaanun maqbuuda qur-aankii waa uu tilmaamay rahantu waa shay jidaysan weeye arkaanteedu marka waxaa weeye imise qof baa loo baahan yahay imisaase xoolo loo baahan yahay rahanka laba ninoo wax kala qabta haye dayn daynkii la kala qabay maxaa kaloo looga baahan yahay meesha cayntii oo meesha la dhigi laha afar shay iyo siiqadii lagu wada hadli laha marka ninka rahanta dhiga oo shayga iska leh oo daynka lagu leeya waxa la raahin midka haysta oo shaygan wixiisii u haystana ta baa lagu daraya waxaa leeyahay murtahin shayga la bixinayo waa marhuun kan kalena waxa weye waa dayn shantaas afartaas mid walba shuruuddiisii baa la rabaa hadda wuxuu galay labadii wax ka labadii oo wax kala rahan dhiganaysay shuruuddoodii iyo deyntii wuxuu yihi laa yasixu ma ansaxayo ilaa min mutlaqi tasaruf tasarufkiisu ninuu sii daysay nin wixiisa maamulan kara tasarufkiisu waa furan yaho waa sii daysany maxjuur caleyhi ma nin xoolihiisa laga celiyey ma ah ee waa nin wixiisa maamulan kara ninkaasuu ka ansaxaya rahan ninka rahanta dhigi karaa waa nin wixiisa maamulan kara haye shayga oo loo dhigahayaana wuxuu yidhi bidaynin laazimin dayn laazima dayntu waa inay dayn laazima tahay ka tamani lacagtii wax lagu gala gatay wey shay baa la gatay shayga lacagtiisii weli lama bixin rahanaa loo dhigay walqardi amaahdii wey nin baa nin wax ka amaahsaday wixii uu ka amaahsaday ayaa loo dhigay ow ya-uulu ama wuxuu u laabanahayaa ila lusuumi waa shay laazim u laaban doona aakhirka dambe laazim buu noqon doona ka amani fii muddat lkhiyaari wey shaygaanaa la kala gatay maanta iska soo fiiri shaygaan lacagtan laakiin inaa isiinaysa rahan iidhig ayaa la leeyahy lacagta inaa isiinaysa rahan iidhig shaygaan laba beri iska soo fiiri marka labada beri markuu soo fiiriyo lacagtu laazim bay iska noqon doontaa haddii uu shayga qaato fain lam yalzamhu daynu dayntu haddaysan laazimin bacdu weli mila an yarhana inuu rahan dhigo way calaa maa sayuqridu wuxuu amaahin doonaa lam yasia boqol kun baan ku amaahin doonaa laakiin waa inaad rahan hadda ii dhigta wax daynoo laysku leeyahay maba jirtee maxaa rahan loo dhiga rahanta waxaa la rabaa dayn laazima oo haabita inuu noqo dayn jira waa inuu noqo milu an yarhana inuu rahan dhigo wey calaa maa sayuqridu wuxuu amaahin doona lam yasixa ma ansaxayuu leeyahay maxaa yeele diintu hayru laazim wa sharduhu iijaabun wa qabuul iijaab iyo qabuulna laga maarmi maayo waa in afka laga wada hadlaa maxaa yeelay raadi noqoshaa la rabaa raadi noqoshaduna qalbigay ku jirtaa wax afahoo ayaa la rabaa oo wax lagu ogaado walaa yalzamu ma laazimo ilaa bilqabdi qabdi maahan biidni raahini raahinka idinkiisa rahan baan ku siinahayaa shayga afkigaa layska yiri ilaa gacanta uu u geliyo rahantii rahanaan laga bixi karin ma noqonayso hadduusa gacanta u weli u gelin mar waxba rahan kuu dhigi maayo waa iska odhan kara laakiin gacanta markuu u geliyo kabacdi waa ka gacan gashay sida aayadda qur-aanku uu sheegay alla subxaana watacaala fa rihaanun maqbuuda qabdi waa in la waa in gacanta looga dhigaa markii gacanta looga dhigo ka bacdigeed ma odhan karo iisoo celi qasab iisoo celi laakiin intuusan gacanta u saarin ma rahan dhigi maayo waa odhan kara biidni raahini buu ku qabdooda fayajuusu liraahini waxa u bannaan fasku inuu fasakho qabla alqabdi qabdiga hortiis raahinka raahinka soomaalia ninka shayga iskale hodhiiba gacanta hadduusa saaray raahintii waa ka baxay waa ohanka hayweydaa laazima hadduu laazimo oo muxuu ku laazimay shaygii gacantaa loo saaro waa la qabdoo qabdigii waa soo xasilo shaygii gacantaa loo saaro fain itafaqaa hadday isku raacaan calaa an yuudaca in la dhigo cinda axadihimaa midkood ow aaliin mid saddexaad uudica waa la dhiga labadii nin waxay yidhaahdeen rahanta shayga waa kuusii adugu hayso waa laysku waafaqay bis asagaa haysana maya adugu ii hay aniga shaygu rahan buu ii yahay hadhowtadii shaygaasaan u gadanaya haddaan lacagtaydii kaa waayo laakiin adugu iska hay waa wax lagu heshiiyo socon kara labadeedaan midkeenna isma aamini karni hebel aanu dhiiban hebel baa noo hayna labadeedu isma aamini karni hebel ha noo hayo waa lagu heshiiy hebel baa hayna hadday isku heshiin waayaan labadoodii inay hebel loo dhiibo iyo inuu midkood hayo waa lagu heshiin waayo wailaa wadacahu lxaakimu xaakimkaa cinda cadlin nin caadila agdhiga xaakimkaa ka qaadaya nin buu u dhiibahaya alaabtaas hay hadhowtadii haddii ninkaasi lacagta deynka keeni waayo waa loo gadan wa shardu lmarhuuni marhuunku keebu ahaa shayga la dhiibahay an yakuuna caynan cayn waa inuu yajuusu beycuhaa in la gadaa suurogeli karto waa shay la gadi karo waa inuu noqdo shay la gadi karo waa inuu noqda ma noqon karo maalan shay aan beec geli karin waqaf masjidkaanaan rahankuugu dhig guriga adaaba lagugu waqfayba gurigaan aduu kugu waqfan yahay hadduu kugu waqfan yahay manfacadiisaa leedahay maaan ma gedi karti rahanaan u dhiga rahan ma geli karo shay la gadi kara waa inuu noqdo haye rahantii haddii maalan afar shay buu rahan ugu dhigay afar boqol baa lagu lahaa boqol hadduu iska celiy mid ma soo ceshana hadduu boqol iska dhiibi wuxuu yidhi walaa yanfaku min arahni rahanta ka fakan maayo shay-un shay yar ina ka fakan maayo xataa yaqdiya ilaa uu gudo jamiica dayni dayntii dhammaanteed haddii afar boqol lagu lahaayo afar shay loo dhigay hal shilin inta lagu leeyay afartaba waa laga haysanaa hadhowtadii markii beec la gaaro wixii kan u gadmi karaa loo gadayaa laakiin inta hore waa laga haysta rahanta xataa yaqdiya ilaa uu ka gudo jamiica dayni dayntii oo dhan walaysa liraahini raahinkii uma sugnaan an yatasarafa inuu maamulo fiihi rahankii bimaa yubdilu wax burin kara xaqa murtahini murtahinka xaqiisa murtahinku kee ahaa ninka haysta sooma oo deynta leh ninkaas xaqiisa wax burburin kara kuma maamuli karo ka baycin beec wey wahibatin bixin shaygaan rahantaa mana gadi karo mana bixin karo maxaa yeele nin baa xaqiisii ku dhegay ma aha maqduur tasliim ma aha lama dhiibi karo nin baa xaqiisii ku dhegany marka lamana gadi karo lamana bixin karo waa wax ninka xaqiisiiba burburinaayo weye haddii shaygii la gada asaga meesha maxaa u yaalba marka ma ansaxay ow yanqusu qiimatahu qiimadiisa wax nusqaaminahaya ka lubsi marashadii wey maray ahayd marada waa iska guntana hadduu maanta guntoodo beri guntoodo bir guntoodo baali bay noqonaysaa marka dambe qiimaheedii baa bardhuma waxaa le marada gashan maysida dhaaf wal wadi wey hadday addoon tahay addoontaas ma taabana maxaa yeele haddii ay uraysataan umuwaladay noqonaysaa marka wixii qiimihiisa nusqaaminahay kuma samayn wayajuuzu bimaa laa yaduru waxaan u bannaanayn inuu ku tasarufo wayajuuzu tasarufu bimaa laa yaduru wax aan dhibayn ka rukuubin koridii gaadiid shay oo weyo la korahayo koritaankaanin wax u dhimi mahayo guri weyo la degan yahay wa suknaan degidii wey gurigaana rahan kuu siiyey guriga waa iska degan yahay degitaanka la degaya guriga qiimihiisi ma nusqaamin gurigana ninkaasaa rahan u haysta meeshuun hadda meel wax la kala xoogaya maana sharci baa dadka kala xukumaya hebel baa rahan u haysta haddii berito lacagtii la bixin waaya waa loo gada ya laa miyaa ku taalla laa meesha ma qaban karto walaa yajuusu rahnuhu bidaynin aakhara dayn kale inuu rahan u dhigaa ma bannaano walow cinda almurtahini murtahinka agtiisaba haa shaygaani ninkan boqol kun buu ku lahaa rahan buu ugu dhigay nin kale rahan looguma dhigi karo xataa hadduu shaygu qiimo badan yahay labadiinaa rahan ugu wada jira hal ninuu u xabisan yahay shaygaas nin kale meesha ma soo geli karo xataa hadduu ninkaani dayn kale ku leeyahay dayntaadii kalena rahanaan kuugu dhiga ma soconayso intaas dayntaasuu rahan u yihi wa cala raahini ninkii rahanta dhigay korkiisa waxa ah oo shayga iska lahaa mu'natu rahni rahanta qarashkeeda hadduu shay cunto u baahan yahay qarashku iska bixina ilaa waa milkigiisa wayulzamu bihaa mu-anta kharashkana waa lagu khasbahayaa siyaanatan lixaqi lmurtahini ninka rahanta haysta xaqiisaa la dhowra haddii shaygii neef xoola ahaa oo baahi loo dilo muxuu ninku rahan u haysana marka waa lagu khasbahayaa kharashka inuu bixiyo shayga adaa lehe masruufaa la leeyay walahu zawaa'iduhu zawaa'idiisana waa leeyahay zawaa'idiisana waa leeyahay waxyaalihii faa'iidooyinka ka labanin caanihii weeye wa amratin mirihii weye geed buu ahaa midhaha ka soo baxa mirihiisa asagaa iskale caanuu leeyahay caanaha asagaa iskale marka waxaa suuragala inuu kula heshiiyo ninkan caanahan aduu ka maal shaygana nafaqe hadduu gaadiid yahay aduu gaadiidkana kor nafaqe aلdahru yurkabu binafaqati wadaru xadiikaas bal dhammaystira yushrabu binafaqati miyuu ah ma heli karo anigu laftigiisa mise walabanu dari ayuu ah ma garanaya suu idinkaga fakadeed bilmuraamku waa ku jiraan u malayna walahu zawaa'iduhu ka labanin wa amaratin wain halaka marka hadduu dhinto ninkaana loo dhiibay murtahinkaa alaabta hayso marka shaygii baa halaagsaday wain halaka cinda almurtahini murtahinka agtiisa hadduu ku halaagsado bilaa tafriidin dayacid la'aanti ma dayicin lam yalzamhu shay muxuu ku laazimi mahayaa ninkaani ammaan ahaan buu sheega waaye shaygin amar allah ku dhacay asagu ma dayicin waxba looma haysto laakiin hadduu dayaco wey aw bitafriidin ama dayicida uu dayacay buu ayuu ku ku ayuu ku ku halaagsaday daminuhu waa damaana tafriidku waa dayicid waxaa kaloo iyaduna meeshaas la mida ifraad asagaa ku xadgudbay oo waxbuu ku sameeyey wixii uu ku sameeyaa wixii ku halaagsan kaasna waa damaana ama hadduu dayacay oo shaygii xafidi waayo walaa yasqudu dhici maayo bitalafihi talafi marhuuni ama talafi rahni shay-un shay ku dhici maayo min addeyni deyntii ka mida shaygii amar baa ku dhacay waa iska talfe dayntii lagu lahaa intaasaa lagaa riday lama laha maadaama shaygii agtaada ku talfay shaygaan ammaan u haystay ammaanadii waa dhan dayntiisi waa ku leeyay haye waa la ysqabsaday shaygii markuu halaagsaday ninkaanaa dayacay shaygii waa halaagsaday waa laga gudsanaya qiimihiisii baa la ysku qabsaday qiimihiisu intaasuu ahaaye ma ah wlqowlu fi lqiimati qowlka la aqbalahayaa qiimaha qowluhu qowlulmurtahini labadoodu waa isqabsadeen ninkaan wuxuu yidhi shaygaan rahantaan ugu dhigay shan boqol buu ahaa kana wuxuu yidhi afar boqol baana markhaati lama hayo waxaa la dhaarinahayaa ninka murtahinka ah la dhaarina isaga wey ninka wax lagu sheegana markhaati baa daamarle wa fi raddi qowlu raahin raddigana waxaa la qabanhayaa qowlu raahin wuxuu yidhi rahantiisii waa u celiyey may iima uusan celin markhaati lama hayo waxaa la dhaarinhayaa raahinka inuusa kuu soo celin ku dhaaraa la leey maxaa yeele alaslu cadamu raddi asal waxaa ahaa ninkaan inay gacantiisa ku jirto asagoo haysta saasaa asal ahayd marka maadaama sidaas asal ay ahayd waxaa la dhaarinhayaa raahinka mudacaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara marka muddacigu waaa muddaca calayhigu waxa weeye waa ninka sida daahirka daahirku macigiisa uu yaho wax lagu sheeganayo waxba inuusan qabin marka ninkan waxaa lagu sheeganaya alaabtii waa lagu soo celiyey asalkuna waxa wey inaan wax loo soo celiyo haye rahantan marka ninka waa loo rahan dhigay muxuu ka faa'iidahayaa shayga ilaa shayga isagu milkin mahaye wuxuu yidhi wafaa'idat rahni rahanta faa'iidadeedu baycu lcayni caynta in la gado weye cinda alxaajati marka loo baahdo ilaa wafaa'i alxaqi xaqi in la oofiyo markii loo baahdo xaqi in la oofiyo la oofin waayaa la gadana fain imtanaca marka waxa wax gadahaya waayo waa ninka shayga lahaa asagaa gadahaya gad baa la leeyahay markuu gado ayaa lacagta laga qaadana fain imtanaca araahinu midkii rahanta dhigay hadduu diido minhu min albayci alzamahu lxaakimu xaakimkaa ku khasba wuxuu leeya waa inaa gadda muxuu ku khasbaaya ima alwafaa lacagta inuu meel kale ka bixiyo wa ima albayca inuu gado labadaas middood shayga ama gad ama lacagtii bixi xaakimkaa ku khasba fa in asara hadduu ku adkaysto yidhaa mana gadahayo lacagna ma bixina baacaha alxaakimu xaakimkaa gada markaan ikraaha waxa weye ikraah bixaqi ikraah bixaqi awal haddii ninku mukrahayo shayga uu gadahayo beecu ma ansaxan ikhtiyaar baa laga rabay laakiin kani ikraah bixaqin waa lagu khasba baabu tafliis mar haddii dayn la kala qaatay aakhirka dambe waxaa imaan karta ninku inuu wax waayo wax beelo na waa imaan kartaa ninkii daynkala la siiyey inuu wax beelana waa imaan karta marka mas'ale meeshaas waxaa ku jiliteliyaa tafliis tafliiskaasi waxa weeye suldaanka wuxuu naadinhayaa hebel wax lagama gadi karo markuu naadinhayaana maxay tahay ninkii dayn baa lagu yeeshay beec buu ku jiray waxbuu ku jiray xaggaa wax looga yeeshay xaggaa wax looga yeeshay dadkiibaa marka waxay yidhahdeen ninkan xoolaha xoolaha uu hayo iyo kuwa yaga kuwa yagaa badan suldaanka markay u yimaadaan oo usoo dacwadaan wuxuu leeyahy xoolaha keen waa la xisaabinahaya haddii kuwoodu bataan shaqadaa laga joojina waxaa leey waxba ma gedi karti hadda kabacdi maamul dambe kuuma yaalo maanta laga bilaabo suldaankuna hada raadiyahayo wixii uu haysto oo wasaa'il iclaam buu ka naadinayaa hebel nina waxba kama gadi karo shaqada waa laga joojiyey hebel ninkii wax ka gadaa oo wax deymiyaa wixiisa ninku dheelay wixii alaabaha uu lahaana beecba ma geli karaan suldaanka gacantiisay ku jiraan hadda laakiin laba shardi buu meeshaas ku xiran yahay mid waxa weeye waa in ninkan xoolihiisii marka la xisaabiyayo deynka deyn ku bata midda labaadna nimankaa deynka ku leh ayaa soo ashtakoodo waxay dhahan lacagta ninkaana loo kaga qabto waa dhammayna labadaas shardi marka la helo wey marka laga joojina haddaa cid soo dacwootay aysan jirin suldaanku intuu yimaado mala ore aday waxaan u malaynaya deynkaaga badan xoolaagan xisaaba ma la gela idaa lazimahu daynun dayn hadduu ku laazimo xaalun hadda laga doona oo faduuliba laga dalbado oo fadda cala ixsaara faqiirti uu sheegto anuu xoola ma qabo fa in cuhida lahu maalun xoole haddii lagu ogaa xubisa waa la xabisaya xataa yuqiima bayinatan ilaa markhaati uu keento calaa icsaarihi inuu faqiir yahay waa la xabisa xabsigaas marka asagaa dan iskaga bixin doona ilaa xoolo laguma ogeyn ninkan xoolana laguma ogeyn xoolihii keen markii layihin wuxuu aan wax ma qabo xulifa waa la xalafa waa dhaaranaya waquliya sabiilu jidkiisa loo dhaafaya ilaa an yusira ilaa wax ka helo wain kaana duu cusratin wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara ninkan gabalna laga goosan maayo waxna lagu samayn maayo haddii la xabisana xoolo ka soo dhalan maayaane ninka la xabisaya nin xoolo qabo wax laga jiljilayo wax laga dhalinayo weye ninkaan haddii la xabisana xoolo ka dhalan maayaan suuxa maayo fain kaana lahu maalun xoole hadduu leeyahay wamtanaca uu reebtoonaado min alwafaa inuu bixiyo baacahu lxaakimu xaakimka gadahayo maalkii gadahayo wawafaa canhu waa ka oofina intaas waxa weeye weli nimankii deynka soo sheegtay xoolaha nala kaga joojiyay arrintii maga joogtay xoolihiisu deynkiiba bixin karaan waa laga gada fain lam yafi maaluhu maalkiisu hadduusan oofinayn bideynihi deyntiis maalkiisu deyntii ma oofin karo deyntii baa ka badatay wasa'alahu waa asagaa codsaday ow quramaahu kuwii deynka ku lahaabaa alxaakim xaakimka waxay ka codsadeen alxajra in shaqada laga hor joogsado shirid shaqada in laga celiyo xajara calayhi waa shirahay shaqaduu ka joojina xajrigaasi wuxuu ka reebayaa inuu shaqeeyo xoolihiisi waa ka shirahaya waa ka hor joogsan asagiyaa dalbo wuxuu yidhi aniga deyntaydii waa badatay shaqadaha layga joojiyo ama quramadii baa yimaadeenoo deyn waxay yidhahdeen ninkan shaqadaha naloo kaga joojiyo hadday mar soo baxday in deynkoodu badan yahay shaqada waa laga joojina xajri baa layidhi ninkii deynka badan lagu yeeshay intuu imaarta gatay nebiga sal allahu calah wasalam wuxuu hayuu kala qaybiyey dadkana wax ku sadaqaysta wixii baa la qaybiyey haddee ganacsataduna waa dad iska cajaa'ib loo wuxuudi inay helaan bay rabaan xoolihiisiina ninka waa la dhamaystay qaarkood waxay rabeen asiga laftiisaba in loo gado laysa lakum ilaa dalik wax kaloo aa ku leedihiin ma jiro waagu waxeel hala sugta hadda wax kale lagama heli karo wixii la qaybsay lagu kala teg isaga miyaa gobol laga goosana faidaa xajara hadduu shiro shaqada ka joojiyo lam yanfud tasarufu tasarufkiisu ma fulahayo filmaali xoolih xoolihiisa shay ka mida hadduu galo beecaasi ma ansaxa hadduu yidhaha waxbaan bixinayaa waxba ma bixin karo rag baa xoolihii u xabisayey haye xoolihii waa yaalaan asagu kasabna maleh meeshuu fadhiyaa xoolihiina waa la haynaya miya asagana baahiba u baktina wuxuu yidhi wayunfaqu calayhi waa laga nafaqaynaya wa calaa ciyaalihi minhu min almaali baa laga nafaqaynaya in lam yakun lahu kasbun hadduusan kasab lahayn meel kale uu ka shaqaysto wax ka hela haddaysi jirin xoolahaan uu fiirsana inta xoolahaan la kala geynayo waa laga nafaqayna nafaqaa laga siina markii xoolaha lagu kala baxo kabacdi asagaa isdabara say u taallaa laakiin inta ka horaysa waa laga nafaqayna uma yabiicuhu xaakimu xaakimkaa gada wayaxtaadu waana dadaala dadaalku waxa weye qiimiha oo wax ku gadmi karaan wixii ugu fiican hadduu heli karu gada wayaqsimuhu waa u qaybinaya calaa qadri duyuunihim deymahooda qadarkooda deymaha qadarkooda waxaa leeleeya ninkaan xoolihiisu deyntii o dhan ma oofin karo haddii la yidhaha wax isla eg baa la samaynaya ninkii deyn badan lahaa waa dhibany marka kii deyn badan lahaa waa loo badinaya kii wax yar lahaa waa loo yaraynaya waxoodaa la isku geynaya waa la xisaabinaya deynkoodaa loo kala qaybinaya xoolihiisii nin walba intii kusoo toosta ninkaas cishriin filmiyuu xoolihiisii leeyahay midkaani talaatiin filmiyuu leeyahay waa nisba macawiya loogu kala qaybinaya wain kaana fiihim hadduu ku jiro man daynuhu muajalun deyntiisu miday muddaysanta ninbaa deyntiisu muddaysanta bisha dhow bay ku muddaysanta lam yaqdi hadda u guduma oo see la yeelama hortiisaa lagu kala baxa xoogaagiisii suldaankaa gacanta ku hayna ninkaas wixiisa suldaankaa gacanta ku haynahaya markii waktigiisa gaaraa la siin doonaa laakiin kelimaadka meesha ku yaallana waxaa suuragala inay wax ka maqan yihiin wain kaana fiihi man daynuhu muajalun lam yakti ya wuxuu yidhi yajcalu lxaakimu maa yaqusuhu taxta yadi gacantiisuu gelinayaayo ninkan waa laga soo wareejinaya suldaanka hayna suldaanka u hayna aw man cindahu bidaynihi rahn waxaa ku dhex jira raggan daynta sheeganahaya nin dayntiisu rahan u haysta rahan buu leeyahy waxbaa rahan ugu yaala man cindahu nin agtiisa ay taallo bidaynihi dayntiisii rahnun rahan baa agtiisa taalla khusa waa lagu gaaryeelahay min amani amani rahni biqadri daynihi dayntiisa qadarka waxaa leeyahay shaygan rahanta u haysto horta waa la gada marka la gado dayntiisii baa looga jara intaas lala qaybsan maayo ragga kale wax la qaybsan lama lah ragga kale wax la qaybsan ma leh dayntiisiyaa looga jara hadday wax soo haraan ayagaa loo qaybina khusa min amani amani rahni biqadri daynihi dayntiisa qadarkeedaa lagu qaasiya wixii soo haraan ragga kalea loogu darahaya waxa loo qaybin doono ninkaana asagu dadka waa uga dhowyaa sheegan rahan buu haysta walow wajada axaduhum midkood hadduu helo cayna maalihi xoolihiisii cayntoodii allatii baacaha uu ka gado lahu asaga ninkan waxaa laga soo gaday toban juuni oo galeyaha uu ka soo gaday ninkiina faras baa lagu naadiyeyo waa kaa galeydiisina meeshaasay tiirsanta awalna deyn baa looga soo qaaday haddana deynkiibaaba isku batayoo meeshii o dhan waa isku kacayo nin walba ninka deyn buu ka rabay laakiin ninkan cayntiisiibuu arkaya wixiisiibaa meesha yaala walow wajada axaduhum cayna maalihi hadduu helo allatii baacaha uu garay fain shaaa hadduu doono daaraba waa la qaybsanaya maca alquramaa hadduu doono wuxuu leeyahay ha layska gado ayadana wax la gadaya lagu daro ni nimankaana wax la qaybsana wain shaaa hadduu doonona fasakal beyca beyciibuu fasakahaya warajaca fiiha waa ku noqonaya alaabtaydan qaadanaya beyci waa ka bax hadduu doono alaabtiisu rarana beycina waa ka baxuu isaga cayntiisi baa meesha taallo dadka in wax la qaybsada lagu khasbin ragga kale laakiin cayntoodii lama hayo ilaa an yamnaca maanicun maanic inuu reebo maanic min arujuuci fiiha inuu ku noqdo haddii maanic uu yimaado inuu ku noqdo diidahaya beec ma fasakhi karo dadku wax la qaybsana mila an tustaxaqa bishufcatin shufca in lagu hantay shufca lagu hantay shufca lagu hantay maxay tahay gurigaa nuskiisuu ninka ka gado niska kalena nin kala awalba lahaa gurigu laba nin buu u dhexeeyey ninkaana nuskiisii hebel ka gaday deyn buu ku siiyey kii kalaa yimidoo gurigii iyo wuxuu isku darsaday lacagtii uu kii iska siiyey gurigiisuu ku darsaday shufcadaas ilaa xaquu leeyahay ah ninkii shirkada la ahaa inuu yidhaahdo anuu shirka dambe geli maaye gurigii o dhan anaa isku wareegsado niskiina wareegsado lacagta iska bixiya xaq buula shaygiiba marka shufcadan lagu qaatay aa ninkii falas lagu naadi aniga cayntaydii waa taallaa weli mar haddii cayntaydii ay taallo shaygaygii baan qaadanahay ma u soconayso shufca lagu qaatay shay aw rahnin rahan ninkaana gurigiiba ninuu rahan ugu dhig gurigii ninka uu ka soo gatay ninuu rahan ugu dhegay cayntiisii waa taalla waa muuqataa laakiin nin kale xaqiisii ku dhegan yahayo maanta inuu soo ceshado oo yidhaa beecigaan ka baxo sheegaan ceshanaya u socon mayso ow khulidat waxaa lagu daray biajwadda wax ka wanaagsan maalan shay xubuuba qamadiiyo waxbuu ahaa noociisii nooc ka fiican baa lagu daray in la kala soocaa suuragalma raggaas kaloo meesha joogaan shaygan ajwadka oo lagu daray wax ku leeyihi ninkaan hadda intuu beeca fasakhay inuu wixiisii ceshadaa suuragalo maaha wanaxwi daalika naxwigaas waxaa ka mid ah shaygan raashin buu ahaa waa la shiiday kharash baa la geliyey maruu ahaa dhar buu ahaa dharkii baa la toltolay oo qaabab cusub baa loo sameeyey oo kharash baa galay dadku ayuu wax la qaybsana taas waxaa la sii jira lacagtii shaygan la siiyey wax kama qaadana hadduu lacagta awal qaar hore usii qaatay cayntaydii baan qaadanaya u socon mayso shuruud buu meesha ka sheegaya ilaa sagaal iyo meelahaas waa gaara haye ninkan mufliska asaga maxaa loo dhaafa maanta xoolihii baa la kala qaybsanahayaa asagii carruurtiisa qadadii waa laga siiy haye maxaa kaloo loo dhaafa wuxuu yidhi wayutraku lilmuflisi waxaa looga tegayaa dastu thawbin isku joog dharaa looga tegahaya yaliiqu bihi munaasabu ah hal badlad oo isku jooga dadku siduu u qaato haddii uu yahay qamiis iyo cimaamad iyo hadduu yahay shaati iyo macawiis iyo isku joog baa loo dhaafa dhara waa loo dhaafa laga gadinba waquutuhu marka mara munaasab u ahoo ninkaani qaadan karaana laga rabo mara oo marayuhu qaadan lahaa ninkaan hadduu maanta qaato dadkao dhan la yaabahayo oo liidata loo dhaafima mara munaasab u ah waquutuhu waquutu ciyaali ninka la qaawin maayo lamale wixiisoo dhanaa la gadahayaa hal isku jooga labisa waa loo dhaafahayaa caruurtiisa cuntadeedana waa loo dhaafa yowma alqismati maanta wax la qaybsana birrina hadde rabbigiisuu qabaa markuu tafliis haddii la sheegay isagana waxa uu heliyey waxa la yidhaha xajri xajri tafliiska ninkan maxjuur weye shaqadiisii xoolihiisii baa laga joojiyey marka waxa xoolaha laga joojiya asaga kale iyo maana anwaac kalaa jirta anwaacdii kalu baab kale ka dhigay baabulxajri shiridii baabkiisa waa nin shaqadiisii laga reebay wuxuu luqatan almancu sharcan almancu min atasarufaat almaaliya tasarufka maaliga in laga reebo xoolihiisa ma maamulan karo dadka marka maxjuur calayhiga laga dhigaa laba qaybood bay u qaybsan yihiin qayb waxa wax looga reebaa limaslaxati nafsi qaybna waxaa looga reebaa limaslaxati alkhayr hadda ninkan mufliska aan soo marnay ma maslaxatu nafsiiba ama maslaxatu lkhayr maslaxatu lkhayr rag baa cabanahayo le xooluhu naga dhammayna laa yajuusu tasarufu sabiyi sabiga maamulkiisu ma bannaanay walmajnuuni fii maalihi maa maalkooda maxaa looga reebaa iyaga xoolahooda inay maamushaan limaslaxati khayrihim ya limaslaxati nafsihim waytasarafu lahumaa waxaa u maamula alwaliyu wahuwa alabu aabba weeye awljaddu abulabi awowaha hooyada maaha cinda cadamihi markii aabba la waayo uma alwasiyu nin lagala dardaarmay ninkii markuu sii dhimanayo caruurtayda hebel baan kala dardaarmay hebel haya sii dhaqaaleeya caruurta wasi baa layaha ninkaas caruurta wuxuuda asagaa maamula uma alxaakimu xaakimkii wasi ma jirin xaakimkiibaa marka hawshii faraha la gela ow amiinuhu ninuu aamino xaakimkan inuu dhiibaaya hebel xoolihiisa caruurtiisa hebel xoolahooda hebel baa maamula wayatasarafu waana tasarufahayaa lahumaa labadoodii majnuunka iyo sabiga bilqibdati sida u dheef badan xoolahooda sidii faa'iida ugu jirto u maamula shaygii haddii la gado faa'iida ku jirto daynta looga fiican yaha waa gada shaygii in la daayo ku fiican ku faa'iido roon sidiisaa lagu dayna meesha ayaga maslaxadooda ku jirto ayuu ku gadaa qib baa layidhi sida manfaca ugu jirto ayaga maslaxadooda ku jirto ku maamulayo xoolahooda mar haddii la yidhi xoolahooda masluxu ku maamulahayaa dayn u bixin ma dayn oo ayaga dan uga jirta aan la arag u bixin ma haddii daynka ayaga dani uga jirto oo kale maalan waxaa laga baqayaa wixii in laga boobo marka nin wixiisana daafacan kara xoolana haysto hadhowtay wax laga qaadan karo u deymiye waa suuragal waxbuu ku badbaadsana waxbuu ku badbaadinaya wixii ayaga dantooda ku jirto haddee ninkan waa sida uun qaarkood waa sida agoonkii oo kale oo waa kii walaa taqrabu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan sida u fiican fain iddacaa hadduu sheegto annahu anfaqa calayhi maalahu xoolihiisi inuu ku nafaqeeyo wax saan u siinayo u siinayo ku dhammaadeen aw talifa ama waa uu baaba'ay xoolihii qablu hor miya qabla awaanihi miya maya qablu hor horay u baabi'een ow annahu dafacahu inuu u dhiibo xoolihiisi uu siiyuu sheegto wiilka xoolihiisi waa siiyey dafacahu ileh falaa la aqbali maayo markhaati u keensaa la leeyahay sidaa darteed maxaa qur-aankii u shardiyey marka loo dhiibahay fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum walaa taakulaha ay markuu dhihi maxaa faidaa dafactum ilayhim faashhiduu markhaati u yaala hadhowtee adeeraa waxaa igu cunay intuu odhan lahaa qaraabada iskugu yeer hebel xoogaa waa qaan gaaray waa nin isku filan weeye wixiisii waa kuwaan gacanta usa dii kale adhowtadii markhaati inuu keeno maano wixii waa laga raba fa idaa balaqa hadduu qaangaaro sabigii oo wafaaqa uu soo miirsado majnuunkii rashiidan isagoo rashiid rashiid waa nin hanuunsan oo wixiisa maslaxadiisa yaqaan bian balaqa inuu qaangaaro wey muslixan lidiinihi diintiisa soo wanaajina iyo wamaali xoolihiisa infaka alxajru xajrigi waa ka fakana wiilkii waa qaangaaray wixiisa waa ka adag yahay suldaan inuu yimaado yidha anaa xajrigii ka qaado uma baahni xajrigu waa ka fakana xoolihiisa hadda waa maamulan kara walaa yusallamu ilayhi lmaalu xoolaha loo dhiibi maayo ilaa bilikhtibaari in la tajribeeyo maahani muxuu aayaddii alle subxaana wa tacaala ku yidhi wabtalu lyataama xataa idaa balaquu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaala tajribeeyo markaad ku ogaataan inay waxooda hanuunsan yihiin oo ku filan yihiin hadda ka bacdi u dhiibi marka ninkaas wixiisa waa la ikhtibaarina fii maa yaliiqu bihi waxa munaasabka u ah waxa munaasabka u ah dadka hadde waxbaa munaasab u kala ah aabbihiis ninkan taajir buu ahaa tijaaru ku jiri jiray wiilkan tijaaradu ku indha furay marka suuqaa la geynaya waxaa la alaabtan hayagad alaabtii waxaa la fiirinaya qiimihii loo sheegaba inuu iska dhiibo iyo inuu gorgortamo wax iska riixo wax wixiisa ka taxado aabbihiis beerrey buu ahaa waxaa leeyahay nimankan oo beerta falahaya la gorgorta imisay ku qabanayaan shaqada marka waa la fiirina markii la arko wixiisa inuu ka adag yahay markaasaa wixiisa loo dhiibo munaasab sidii awood فيma yaliiqu bihi qabla اbuluuqi intuusa qaangaarina lasoo tajribayna fain balaqa hadduu qaangaaro ow afaaqa uu soo miirsado majnuunkii mufsidan lidiini asoo diintiisa fasaadinaya ow maali xoolihiisa ninkii wax walba isku qabudaya qaangaar ustudiima alxajru calayhi waa lagu daa'im yeela dad badanoo hadda wax maamulanaya hadduu suldaan oo maslaxo ka fakaraya uu joogo shaqada waa laga qabanaa waxaas wada cagaarka cunahay oo dhan waxaan u malaynahayaa wax badan ama waaba iska daayin lahayna ama masruuf baa laga siin lahaa walaa yajuusu tasarufuhu inuu maamushaa ma bannaana filmaali xoolihii bibeycin beyc ow kayrihi kayrkiisa sawaaun adinal weliyu idanya amlaa uma idnina markaa de fain aanastu minhum rushdan fadfacuu ilayha shardigiibuu marka meeshaas uu ka qabsaday wuxuu leeyahay qofkan maamul asagu waa yar yahay weli kolleyba laakiin masaladu masale itifaaqa ma ahaano sabiga oo mumayiska ah oo kale haddii waalidku idnoo yidhaa shaygan soo gad in uu gadi karo saasoo kale xanaabiladoo kale ku socdaan fain adina lahu fi nikaaxi nikaax hadduu u odno saxa waa ansaxa soo nikaaxso gabadha heblah fain balaqa hadduu qaangaaro rashiidan asagoo rashiida uma badara hadda ka bacdi xoolihii uu turtuuro mubadir buu noqday waagii hore caqli uu lahaa gadaal waa isku qarba xajara calayhi alxaakimu xaakimka shaqada ka joojinaya lal weliyu weligu intuu yaraabuu ahaa gacanta ku soo hayee hadda suldaan baa u soo baxayo wuxuu leeyahy mubadir jooji xoolaha shaqo ma qaban karti xoolihiisa ninkaan hebelow adaan kugu ogahay masruufkasi wain fasaqa hadduu faasiqoobo lam yacud calayhi alxajru marka ugu hore uu qaangaray waxa la rabaa diin ahaanna inuu toosan yahay maal ahaanna inuu toosan yahay laga rabo laakiin haddii isagoo toosan uu qaangaaro oo gadaal maalkii ku cayaano suldaankaa ka joojina hadduu isagoo toosan qaangaaro oo gadaal faasiq noqdo laakiin shaqada laga joojin shaqada laga joojin maayo wain fasaqa lam yacud calayhi alxajru haye wiilkiibaa sabigiibaa qaangaara le maxaa lagu qaangaara wاlbuluuqu biاlاxtilaam ixtilaamkaasi waxa weeye meni baa ka timid asagoo yar aw biاstikmaali amsa cashra ashara شhan iyo toban buu dhammaystirtay sanadka wiilkii waa intaas aw biاlxaydi xayd baa ku dhacay gabadhi aw اlxabali ama uraysi fi ljaariyati gabadha wallahu aclam intaasuu ku imaanahaya intoodaas marka waa qofkii taariikhi ka qoran taha shan iyo tobanka loo fiirina haddii qof taariikhi ka qoran tahay uu yahay maalan gaalu ka yimid wax taariikhu qoranayo waxba lama yaqaan markaas marka buluuqiisa waxaa lagu fiirinaya calaamaad calaamaadkaas waxaa ka mid ah nabaatlcaana bani qurayda markii la yidhi muqaatilada ha la dhammeeyo inta caruurtaana ha la dhaaf muxuu ahaa haddii ibnu sacd alqurad miyuu ah mise ee wuxuu yidhi anugu waxaan ka mid ahaa dadkii aan waxba u soo bixinoo saasaa laygu dhaf marka waa la fiiriyey mid walba inay u soo baxday inaysan u soo bixin kii soo baxday ciidankaa lagu daray marka kuwa gaalo iyo ka yimid oo aan la aqoon taariikhdooda iyo intay jiraan iyo aan wax la jirin kuwaas marka calaamaadkaasaa lagu fiirina calaamaa la raaca midkan yar baan raacinaya baabulxawaala xawaaladu luqatan waxa weeye altaxawulu waalintiqaalu wixii meel ka wareega wa sharcan caqdun heshiis weeyo yaqtadii keenahaya naqla daynin dayn in la guuriyo min dimmatin ilaa dimma nin bay dushiisa ahayde nin kalea loo guurina marka xawaaladaasi midaan hadda soomaalidu taqaanoo kale maaha waxa weye nin baa nin deyn ku leh isaguna nin kalu deynkii oo kale kusii leeyay marka wuxuu leeyahy war anuu deynkii ma hayo hebelu deynkaa igu lahayd hebel waxaan ku leeyahay ka qaado ninkaasu ku wareejina meeshaasaa marka waxaa la yidhaha xawaalada fuqahadu ka hadlayaan waa middaas waxaa la yidhaahdaa marka waxay u baahan tahay arkaan arkaanteedu misay noqon kartaa imise nin baa loo baahan yahay hadda meesha saddex nin nin dayn buu leeyahay asaga wax laguma leh nin dayn baa lagu leeyahay asaga ninna wax kuma leh ninna daynna waa leeyahay waana lagu leeyahay saddex nin saddexdaas nin marka midba magac buu leeyahay haddii magacyadooda la isku qaldana baabka oo dhan waa isku kharbudma ninka labada nin ka dhex baxahayo wax isku wareejinahayo waxa la muxiil kanuu soo wadahayaa kan kaleu ku guurina muxiil baa le waa ninka wax wareejina ninka la soo wareejinahayo wax qaadan doonana ta baa lagu daraayo waxaa la yaha muxtaar midka wax loo doonanayana waxa weye muxaalun calayhi korkiisaa lagu wareeji waa ninka lagu soo wareegi laba daynood laba daynood ayagana waa la raba siiqadii lagu wada hadli lahaana waa la raba marka arkaantaas mid walba shuruud buu leeyahay shuruuddiisao dhan markay isku timaado markaasaa baabkii soo koobkoobma wuxuu yidhi yushtaradu fiiha waxaa loo shardiyaa rida almuxiili kan wax wareejinaya waa inuu raadi wa qabuuli almuxtaari kan wareegahayaana waa inuu aqbala duuna rida almuxaali calayhi kan korkiisa lagu wareegaya inuu raadiyaa lama shardi isaga war hebel haygu soo wareejinaya gadda waxaa lee lacagta waa lagaa rabaa iska bixi adugu ama hebel ha kuu yimaada ama hebel ha kuu yimaada iska bixi raadi noqoshadiisa hasab marka xadiidkana saxiixana waa ku caddaydo madlu lqaniyi dulmu waidaa uxiila axadukum calaa maliyin falyatbac ninka qaniga ahoo wax haystaa hadduu dadka meermeriyo waa dulmiya waxa iska bixi ninkii nin xoolo qaba lagu wareejiyaana ha raacdaysto uusan kancanaadinun uusan odhan xoolahaadan kugu leey anuu hebel kumil hadduu hebelba ka heli karo ha raacdaysto marka xawaaladu sidaas laakiin waxaa la rabaa ninka wax wareejinayaana waa inuu raalliya ee ilaa wailaa hebel igu wareeji hor anaa ku siinayo w maya hebel igu wareeji lama odhan karo kan la wareejinayaana hebel inuu wax ka soo waayaa suuragale waa inuu raalliyaho yidhaahdaa caqdiga waa inuu asoo gale hebel hebel baan kuu wareejinahaya waa kaa aqbalay waa in caqadkaa laysla gala walaa tasixu ma ansaxdo calaa man laa dayna calayhi ninaan dayn korkiisa ahayn nin aan dayn lagu lahayn hebel baan kugu wareejiyey ma ansaxayso hebel hadduu doonana waa bixinahayaa hadduu doonana bixin mahayo la wax lagu leeyaha ma jiro wa tasixu bidaynin laazimin dayn laazima ayay ku ansax ayay ku ansaxaysa calaa daynin laazim marka labada daynoodba shardigoodu waa inay laazim yihiin hebel waxbaan ku amaahin doonaa waxaan ku amaahinahayo lacagtaa ku bixin doontinaan hebel kugu soo wareejinaya ma soconayso waa inay laazim bishardi alcilmi waa in la ogyahay bimaa yuxaalu bihi waxa la wareejinahayo calayh deynta laga soo wareegayana waa in la yaqaanaa midda lagu wareegayana waa in la yaqaana wa tasaawihimaa labada daynood waa inay isleegyihin marka deyntu waa inay laasimta waa in labada daynood lagu cilmi leeyahay waa inay isleegyihiin jinsan wa qadran wa sixatan wa tagsiiran wa xuluulan wa ajran waa inay jinsi ahaan isla mid yihiin hadduu ninkaana ninka lacag soomaali ku leeya ninkaana ninka dollar ku leeya laiskuma wareejin karo waa inay lacag isku nooca tahay qadrana waa inay tahay qadarkaas hadduu ninkaani asagoo lacag lacagta ka badan ku leeyahay lacagtaas nus ka mida waa ku wareejin kara nus ka mida waa ku laakiin hadduu kani la wareejinaya lacagtiisu badan taho midka lagu wareegaya deynkiisu yar yahay laguma khasbi karo wasixatan wa tagsiiran fayoobida iyo jajabka maalan hadday dahab tahay dahabka oo sida lacag ahaan u samaysanoo saxiixa iyo midka mukasarkaa jajabku waa kala qiimo badanyihi marka boqol garaamoo jajabuu ninkaana ku leeyahy ninkaana boqol garaamoo ishaysato fayoobuu ku leeyahy hadhowtadii maqarad baa isku khilaafi kara marka waa inay isku waafaqsan yihin ama wada jajab yihiin ama wada saxiix yihiin wa xuluulan wa ajalan xaaladnimada iyo muddada ninkan lacagtiisu lix bilood bay ku madabaysantaha ninkaana haddaa laga rabaa labadaas daynood isma geli karaa markuu ninkii u tago wuxuu le aniga lix biloodo muddo aan haysta ay haddaa igu soo dhici ninkaana wuxuu rabaa inuu deynkiisa hore u qaato marka waa inay labada daynood xaala iyo ajal isku waafaqsan xawaaladaas marka haddii labada nin ku heshiiyaan hebel baan kugu wareejiyey waxaagii ka qaado hadday labadooda ku heshiiyaan natiija ka soo baxaysa waxbay dhalaysa wixii ay dhalayso waxaa la rabaa ninka wax wareegahaya oo la wareejinaya waa inuu yaqaanaa waxaasi dhalayso wuxuu yidhi wayabra'u bihaa waxaa ku beri noqonaya almuxiilu muxiilku waa beri noqonaya min deyni lmuxtaali ninka wareegahaya deyntiisa buu ka beri noqonaya waalmuxaalu calayhi kan korkiisa lagu wareegahayaana min deyni lmuxiili buu ka beri noqonaya ninkaan nin baa wax ku laha nin baa lagu soo wareejiyey ninkii wax ku lahaa maanta waxba kuma laha ninkaan wax ku soo wareegaa wax ku leh ninkaan soo wareegay awal hebel buu wax ku lahaa maanta hebel wax kuma leh hebel buu wax ku leey masaladu markaa dee waxay leedahay raad bay leedahay raadkeedaasaa la rabaa inaa fahamtid ninkan hadduu heshiiska la galay hebel baan ku wareegay hebelkaan laga wareegay waxba laguma laha hadduu hebel wax ka soo waayo uma soo laaban doono hebelka wax lagu lahaa oo wax lagu wareegayana ninkii awal deynta ku lahaa uma imaan karo ma odhan kara deynisii ninka lagu soo wareejiyaa u imaan karo caqad la galay oo heshiis lagu kala baxay wuxuu yidhi wayataxawalu wuxuu u wareegahayaa xaqu lmuxtaali ilaa dimmati lmuxaali calayhi buu u wareegay ninkii awal wax ku lahaa waa ka wareegay ninkaasuu ku wareegay fain tacadara hadduu cudurtoobo xaqi in la helo cala almuxtaali uu ku cudurtoobo akhduhu inuu ka qaato min almuxaali calayh ninkaan lacagtiisa inuu ka helaa waa ku wareegay ninkii waa kula heshiiyey kalsami buu ku qabay laakiin waxba waa laga waayay ninka lifalasi lmuxaali calayhi muxaali calayhi waa muflis noqon deyntii lagu lahaabaa badatay waa lagu naadiyey xoolihiisi waaba la kala qaybsaday ninkii wax lagu helaaba maba ow jaxdihi waa diiday war aniga waxa igu leedahay maba jirto inkiraad baba la soo jeestay aw ayri daalika sabab kale waaba iska dhintay xoolana meeshii maba yaallaan xoolo loo baxsadana ma yaallaan ninkii uu ku wareegay oo u tegayna waaba dhintay lam yarjic ila lmuxiili muxiilka u laaban caqdi baa la galay heshiis baa la galay waxbaa la kala milkiyey deenka hebel lagu lahaa hebel baa milki hebel deyntii lagu lahaa waa lagu kala baxay hadda kabacdi wax la yskugu soo laabanaya ma jirto marka haddii caqdi la galo caqdigaasi wuxuu dhalahayo waxaa la rabaa in dusha la saaro waa lagu kala baxay marka marka ugu horraysaa waxay u taalla inuu yidhaha hebel wax ka heli maayo ku wareegi maayee waxaygii adugu iiga soo qaad marka horey u furan tahay laakiin hadduu yidhi hebel waa kaa aqbalay anaa wixiisii ku qaatay ahlan wasahlan waa ku qaadatay waxaa kasoo heshay calaf kale wallahu subxaana wa cala